bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hamiin faylaa ka dhawaada warkaan miinimo idaacadda raadiyo baydhaba qodobada hamiinimada warkaan eegsiga dhegi doonta mibaa ku mid ahaa koonfur galbeed oo kulan dibashiisiineeda iyo kuwadda hawale weyna ra-iisul wasaare roobleh oo tababaran furay guddiyada doorashooyinka dalka ra-iisul wasaare roobleh oo qaabilay safiirka kenya ee soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga oo tababaran hirtay hoggaanka taliska iyo howlwadeennada wasaaradda dowladda soomaaliya iyo bangiga adduunka oo shal saaxiiday heliisa laamaha amniga oo mar kale rigbur cadeha ku qabday magaalada muqdisho wasaaradda arrimaha gudaha oo kulan qabatay guddiyada madax bannaan ee xuduudaha maraykanka oo ciidamada shisheeya reedahanka naga hay soomaaliya ciidanka talyaaniga oo laka amri inayo ku baxan saldhig iyo laka taageero jariyaha dowladda soomaaliya akhbaaraadka banaanka miinimadu baa ku mid ahaa etoobiya oo ka hanjabtay in ciidan shayareed angolo koran makale وهمينما خميسة و جمعنا يهود روح همينما أربعة وخميسنا وتعرضنا كباغ أنت صدام كبريل هذا أنا بدو كل لباتي وكود أنت أصلا بأنا قد بدور كان عن إنك دور كنا تنين إصدارية يوغي وفافا سنة hamiin fayre dhegaystayaal qodobkan koraya hamiinimadan warkaan hamiinimaysinka dhegi doonta mibaa ku mid ahaa dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo maalmogeylaha dhaafay iyo kuwadii degmada walaweyn dib heshiisin markaasi ka sameysay dadka iyo maamulka degmada sida faahfaahinta warkuninka si ambakaada wariyaheena cabdirashiid cusmaaiil abukara
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib heshiisiyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed abuukar cabdi ayaa kulan ala qaatay odayaasha dhaqanka degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ee deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka waxaa ku helinayay kulankaasi guddoonka degmada la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dhanka dib heshiisiyiinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa sidoo kale kulankaasi qeyb ka ahaa saaxiibada caalamka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo koonfur galbeed soomaaliya ka taageera dhanka amniga kulankaasi ayaa ahaa mid eena dib u heshiisiineed oo lagu dhammaynayay khilaafaadkii dhanka isqabqabsiga ahaa ee ka jiray degmada walaweyn een muddadan dambe wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhowaan magacaabay guddoomiyaha degmada walaweyn wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa halkaasi een ka hadlay bismillahi raxmaan raxiim siisin la wada socoteen maalamoogii hatalaha dhaafi iyo way ka suganaynay degmada walaweyn oo gobolka shabeellada hoose siisin la wada socoteen mise maylera mediaba noola socoteen wafdi oo niska jara wasiirii saraakiil amniga oo koonfur galbeed ku socda iyo mayka koynay degmada walaweyn unagu hadafkan kuwinay oo intan koynay kumid hayti ani maamulka cusub ay oo degmadan orey maylera isbedelan ka samay ani degmada la sheena isla saasoo kale ani laamaha amniga xoogaha mayleraay mushkilada ku jiran yoona in la xaliyo dib u habeen dhinaca amniga la sameey waa isla saas oo kale mayba kumid haytay hadafyadan kuwiin oonan koyni ani kulamo la weeldhan ururada bulshada rayidka odayaasha dhaqanka mayba ka guulaysanay ilaa maalintii shalay ilaa gee kamaynin socday kulamo gaargaar ah iyo mayleraay iyo kulamo si guud un laga qaadaan odayaasha dhaqanka iyo culmaa udiinka iyo bulshada reer walaweyn oo una xalanka raadiyaan mushkiladihii iyo dhibaatooyinkii horooyinka kooy degmadan iyo isla saas oo kale iyo maamulka iyo wada shaqayn ku dhexay lahayd iyadan wanaagsan isla saas oo kale may leerahay odayaasha anay qayb weyn ku qaadaan maamulka iyo garab surman amniga kula shaqeeyaan horumarka iyo inshagada sidii la samay lahay isla ganacsatada qayb kumid ahayd shirarka oo la fadaay inay dib lagu bilaawo degmada walaweyn canshuurihii dowladda oo ka waajibiyo may leerahay muwaadiniinta oo ganacsatada inay may leerahay dib bilawdaan degmadana naga tamay lahaytii horumar shay lagu fikri lahay dowladda koonfur galbeed muddooyinkiinka dambe mayba waqti badan iyo juhdi geliyaasay degmada walaweyn oo degmooyinkanka muhiimsan koonfur galbeed ku mid ah oo baaxoyadii iyo populationka mase dadka degan eedan tiri badanyi sidii adeegyada dawliga lahan deersii lahay nabadgelyadeelun ku shaqay lahay horumar shalun ku shaqay fadi ee antaas silan suurta geliyona may nagatay in isbedel la samay maamulka maamulka cusub ayna digee roog insha Allah taala iyo iyo bulshadiina maamulka bulshadana uu isdhaxgal iyo meelaraay iyo wada shaqayntii nidaamkan wada shaqay lahay uu qayb weyn ku qaadani wadayaasha dhaqanka may kama siina soo dhaweyntii oo meelaraay in sameeyaan iyo sidoo kale faraxsan yihiin isbedelkaas iyo inay ku shaqeeyaan qaybtii ku qaadanayti shacabka iyo bulshadii ganacsatadana qayb ku qaadi doonaan reer walaweyn may leerahay way rajaydoonaan insha Allah taala aniyo ku shaqeeyaan dawladnimadaasi wanaagas
wasaaradda arrimaha gudaha heshiisiyiinta dowladgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhowaan u magacowday degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya maamul cusub si loo dardargeliyo howlaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay ka wado degmooyinka oo ay qayb ka tahay degmadaasi walaweyn oo si hufnaan iyo karti ay ku dheehan tahay la doonayo in loogu shaqeeyo bulshada ku dhaqan degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose mahadsanida cabdirashiid ismaaciil abukar ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo tababaran furay guddiyada doorashooyinka dalka xeer federaal iyo xeer dowlad goboleed oo tababarkunsan socdo doona muddo afar hamiga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo miba guddiyada isu kala dardaarmay in iyo si daafuran iyo oo cadaalad iyo maamulan howlaha doorashooyinka olan ingmadi xubnaha guddiyada doorashooyinka iyo miba iyo reed ankanagada doonana deegaanada dowlad goboleedyada si laga bilaaba howlaha doorashooyinka meelo qaar kalena iyo magaalada muqdisho iyo ku bilaabo doonaan doorashada lamada aqal dhinihii kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble yamiba usaqaabilay safiirka dowladda kenya fadhiya soomaaliya mudane lucas tomba ooiyo kuwada hadleen hagaajinta xoojinta xiriirka iyo iskaaladowka lamada dal ee dariska ee danjire lucas yamiba use sheegay iniyo kuwada shaqey doonaan iyo kuwada shaqeeyay doonaan wanaajinta xiriirka lamada dal ee soomaaliya iyo kenya kuloonka yamiba usakooye iyo hele dowladda soomaaliya iyo kenya iyo reed hangnagan xiriirka diblomaasiyeed ee lamada dal wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya oo tababaran xirtii howlwadeena ee hogaanka taliska iyo howlwadeennada wasaaradda gaashaandhigga sada faahfaahinta warkalahni inkafira wariyahena cabdirashiid cusmaail abuukara
wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo xildhibaan cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan cabdilfataax qaasim ayaa tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqul insaanka u soo gebagabeeyey saraakiil ka tirsan hogaanka taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo howlwadeenno ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya tababarkan oo muddo afar maalmood ah socday ayaa waxaa soo agaasimay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya gaar ahaan waaxda xuquuqul insaanka iyo ka hortagga askaraynta carruurta waxaana gabagabada tababarkan goobjoog ka ahaa saraakiil ka socotay midooda yurub oo uu qeyb ka ahaa taliyaha howlgallada midooda yurub agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan maxamed siciid samatar iyo saraakiil ka tirsan taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kula dardaarmay saraakiisha iyo howlwadeennada tababarkan ka qayb galay in ay dhaqan geliyaan casharadii ay barteen muddadii uu socday tababarkan wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan cabdulfataax qaasim oo soo xiray tababarkan ayaa goobtaasi ka sheegay in mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga ay ka go-an tahay tayeynta iyo sare u qaadidda xirfadaha shaqaalada wasaaradda iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed isagoona xusay in midooda yurub ee saaxiibada caalamka ee taageera soomaaliya ka codsaday joogtaynta tababarada ku aadan baahiyaha taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga ugu dambeyntii tobabarkan oo ay iska kaashadeen wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo midooda yurub ayaa la guddoonsiiyey xubnihii ka qayb galay eena tobabarkaasi shahaadooyin la xiriiray aqoontii ay kororsadeen muddadii tobabarkan uu socday ee ay qaateen tobabarkaasi mahsanid cabdirashiid ismaaciil abuukar wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyle iyo mibageeka kulan la qaaday xarunta wasaaradda maaliyadda christiana sevenshon oo ah wakiilka soomaaliyan qaabilsan bangiga adduunka kulanka wasiirka maaliyadda soomaaliya ee la weelday wakiilka bangiga adduunka ee soomaaliya iyo miba usulan ku hadlay guulaha reedan habeeyowka dhaqaalaha soomaaliya iyo maalgelinta mashaariicda mustaqbalka kulanka kuriyadimaba wasiirka maaliyadda doctor cabdiraxmaan bayle iyo wakiilka bangiga adduunka christiana iyo yoolshar saxiidana heliis dhiirow afar boqol afartan shan milyan oo dollar oo iyo mashaariic shala duwan oo deeqe islamarkaasna islig hormariya soomaaliya wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyley yamaba uuse sheegay in mashaariicda iyo shar saxiidan iyo eed iyo eed ayo muhiim anka iyan ankeeta soomaaliya mashaariicdaas oo ka saabsan caafimaadka tacliinta iyo walyaabo kale oo fara badan oo iska jara may baana farxad weyn ah inayna geeka kulan laqaada kulama ero bangiga adduunka kooxa ku socoto ooyo una shal saxiinay mashaariic eed iyo eed muhiim ankee dalkeen soomaaliya mashaariicdaas oo caafimaad eeto iyo iyo tacliinta iyo walyaabo kale eedan fara badan wana iska jara oo diirasa afar boqol afartan shan milyan oo dollar ooyo geeka shal saxiin una geeka shal saxiinay yeeri wasiir bayle wasiirka yamib use sheegay in mashaariicdun oo deeqda ay socdo doonaan saddex sana ooee ha socota wasiirka yamib use intaas iska daray deeqdun in deeqdun lacageed intii markaato ku eta habka maaliyadeed ee dowladda soomaaliya haka dhaqantii afartii sana ee laha dhaafay iyo sida adduunka uusan aaminsanyin in walbadan iyo qobatee soomaaliya haddana iyo qobada korta inkadambeyntii wasiirka maaliyadda soomaaliya imabuse sheegay in mashaariic intaasoo kubadan iyo socdaan sidoo kalena la shal saxiido doona intiisa socda sanadkan dhama una ku guda jirnaa ciidanka booliska soomaaliya oo howlgalah ku sameeya xaafad ka tirsan degmada odan oodan ee gobolka banaadir iyo gobodan lama qof oo la sheegay inay ahaayeen burcad rigonga maqaasho lakashala sheegay cabdifataax cali cumar iyo nuura cali xasan yamaba usalaha ku qobaday agagaarka albarakax ee degmada hodan oona iyo ka hubaysanaayeen bastoolada lamada ruux yamaba lanhaysadee burcadnimo iyadoona wadadan baabuur nooca raaxade waan mibaa saraakiil ka tirsan laamaha amniga iyo sheegana iniyo dadka shacabka iyo muubeelada ku dhac jireen dadka ka nool magaalada yamiba maalmowgii laha dhaafay iyo ku cabadayna dhaca baahsan iyada oona xalay howlgal iyo ciidamada booliska soomaaliya ka sameeyeen xaafadaasi iyo xaafada ka tirsan degmada kaaraan iyo kaqobaden riga iyo hubaysanaya qoryaha ak forty seven haanaas oo dadka shacabka ee dhaacan jeysada jare wasaaradda arrimaha gudaha federaalka soomaaliya ee dubeshiisinta xukuumadda federaalk yamiba iyo qobatay kulan farsame laka dardargeliyay shakooyinka shakooyinka ku dhexeeyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudyada madax bannaan ee xuduudaha federaalka kulanka yamiba shirgudoomiyey agaasimaha guud ee wasaaradda mudane saciid cabdulaahi calisow waana miba usaha ku qeybgalay gudoomiyaha xogayaha guud iyo xubnaha xubno ka tirsan guddiga madax bannaan ee xuduudaha iyo federaalka hanas ooyo diiradda laka saaray xoojinta xiriirka wada shaqaynta iyo ku dhexeyta lamada dhinac iyo in la dardargeliyo shaqooyinka ku dhexeeya guddiga iyo dowladda waaxda difaaca maraykanka oo ku fiirsadahaya iniyo hakanagan ciidamada maraykanka soomaaliya libulood oo kureed markii dhammaantiio kuwada baxeen dalka iyadoona qeyb ku hayeen aragtida guud ee militariga bili disembar yamaba madaxweynaha xilligaasi ee donald trump uuse ka amray inay ku baxan ciidamadiis soomaaliya taasoo qeyb ku hayeen dadaal ee ero dabaaldegyada caalamiga ah use lakafadaaya in laka dhama tirada ciidamada lisheenay soomaaliya tan iyo waqtigaas ciidamada maraykanka yamabayohayna shaqo iyo onadseedii dalalka dariska dariska le ee soomaaliya waanabayo tababarena ciidamo fara badan taliyaha africom ee generaal stephen stephen joy yamiba uuse ku hadlay oo ku hadlay labaatan iyo sagaalkii juun intii laka guda jaray xarunta isgaars ee istaraatiijiyada iyo daraasaadka caalamiga ee e u-da ee golaha difaaca wadata ee washington yamiba uuse sheegay in baytonka iusa madaxweynaha ku eeyey jo biden usa ka jaraan maalmo ee marxaladooga inka dambeeyey ee daba ee bedelka booskii caalami ee ciidanka ee gobolka townesiamaba usa sheegay inay usa aaminsanyo in sida wanaagsan ee lala shaqeeyo koro sharakaadka afrika iyo eeta wada shaqeyna foolku fool eh oo muddo gaabana gudaasho eh runtii mama dafiro korna riidanka riidankuba howkii soomaaliya sida lama filaanka eh lama filaanka haytii horaantii sanadkun una hambandhig hambandhigtii khatar iyo murugo markii una isku isku dhaafnaysaa ee isku dhaafnayeeri howlgaladiina kuwanay gudaha soomaaliya maraykanka yamaba soomaaliya usoo kuroogay inkuroogay kuroogana inku badan todoba boqol askarihanasoo ciidamada dowladda soomaaliya sii jaran tababar marka qaarna fuli jarana duqeymaha lala beegsada ururka al-shabaaba ciidanka talyaaniga ee ka sugan dalka ee ciidanka talyaaniga ee ka sugan saldhigga ciidanka irke almahinda ee dalka imaaraadka carabta yamaba laka amaray inyo dalkaasi ku baxaan anka dambeyn maalinta jimcaha ee socota ee ka beeganta taariikhda lamada juuna ee lamada julaay dowladda imaaraadka carabta yamaba ka dhawaaqday go-aankaasi la oo sababa la xiriira murana dhexeeya lamada wadana iyadooona dowladda talyaaniga bilowgii sanadkun hakiyan hubkiiyo ku gada jiran dalkaas ku bixitaanka ciidanka talyaaniga saldhigga almahinda ee airbase yamaba usa iyo kala hayana magaalada dubay yamaba usa shaac baxay toddobaadkii hore kureed markii wargeyska ku faaladow arrimaha difaaca ee defense news usa ku xigidii warkaasay xildhibaan ka tirsan guddiga difaaca baarlamaanka talyaaniga ee laka magacaa jari mateo brengo ciidanka talyaaniga ee saldhigga ciidanka irka almihiinta ee arbs uskadeega jaran iniyo ku hakadan diyaaradasho iyo taageerada logistica fadhiya howlgalada caalamiga ee ku socda geeska africa iyo meelo kumid ee dalka soomaaliya badweynta hindiya iyo dalalka afghanistan iyo iraaga dowladda talyaaniga imabaya ka baarandiga haytee qaababka qaabab kale oo laka daadgureeyo laga daadgareeyo kara ciidamada ka sugan dalka afghanistan haddii ciidanka maraykanka iyo ku bahan dalkaasiy bila setembar ee sanadka una ku guda jirna khilaafka talyaaniga iyo imaaraadka yimaba usakooya kureed markii baarlamaanka dalkaasi iyo beliganayo iyo sanadkun xayiran hubkii laku gada jariy dalalka imaaraadka carabta iyo sacuudiga sababa la xariiga dagaalka yamana meelo dhegeystayaal warkaasin kurdaratmaba idaacadda raadiyo baydhaba ee magaalada baydhaba tan akhbaaraadka banaanka dowladda etoobiya amaba sheegtay in ciidamadii iyo toddobaadyo gudaasho reed angala koran magaalada makalla ee caasimada gobolka tigreega haddii lambaahada lama maalmood kureed markii iyo qobsadan ciidamada t b l f afhayeenkan hadale dowladda riwaan redwana huseen yamabus sidoo kale sheegay in xabad joojintii dowladda meelaasiya kuka dhawaaqday isniintii lan sameeyay sababaha bini-aadinimo waa hadalkii anka horeeya oo rasmi ah oo waxjeedin mas-uulka tirsan dowladda federaalka tan iyo markii makalaya qobsadeen xoogaga tigreega etoobiya mambaylahaas mambay meert etoobiya mambaylahanta warar kooyawa shisheeye sababo la xiriira dagaalka iyo redwan xuseen iyadoo ana muuqato inay yeeleen lajeeda suudaan afyeenka jabhadda t b l f yamiba tallaabadon usag sheegay inay axbad joojinta iyo dowladda ka dhawaaqday iyo anhayna kaftan redwan yamiba xabad joojinta usa ka dhexay go-aano siyaasadeed oo lanqobadi lanqaadaya sababaha bini-aadinimo haddii lambaahdan iyo si fudud iyo ungala korana makalahay walku yar sida toddobaad gudaasho iyo eri hadalka redwan yamiba usakooyayeeda oo hogaamiyaalka mucaaradka tigreega iyo wacadka marana inayo cadowga iyo ku saaro doonaan gobolka taasi oo muujiyaasa in dagaalka sii socdo doona inkastoo dowlada federaalka ee ah ka dhawaaqday xabad joojin war-saxaafadeed ha ku baxii dowladda ku jarta tigreega ku hor dagaalka iyo mabalka amaaneeya hagaladowkii t d f warmabayo sheegtay inayo si buuxda gacanta anka dhikan magala dowladda tigreega yamabayaka yamabaya ka baaqahaytay dalanka baaqasi dalshay iyo ciidamada tigreega inayo xoojiyan howlgalisho ilaa cudowga si buuxda iyo unku tabaayaan tigreega iyo laki eri war-saxaafadeedka guud ahaan dhegaystayaal mabaantaha ka gebagabeynay warkii haminimeysan kula dareertay idaacadda raadiyo baydhaba noo maxamed bareysina daryl si aidanka farsamada mabain fadhiya yaxsan aadan khayr anti warkun warlimadan uu kulan mabasen ku tabaana sidaas iyo nabadgeliyo
waa 89.5 fm